billahi wa inna ilaihi raajicuun gaarka martida baari waxdi markii lamuka meelaha daayinkan weerar oo arkaxiisa miiqaada hotel una deganayn iyo odyaalkii faraanka koonfur galbeedan badanayn iyo hoteelka dayaxa marka weerarkii ona ka qaadeen may ka damada ilaahay naareysa sabri imaanka ilaahay noo waqtiga eeladii qaraabadii iyo dadkii reer koonfur galbeed guud ahaan gaar ahaan eeladii sabri imaan ilaahay noo wadatay mayka geeriyooday malaad malowow malaaga saaga santeerow iyo malaaga cabdirashiid showhar islaam saddex odi kale oo malaag yuusuf abdiyo iyo malaag xasan buule cabdulle saddex iyo malaag abdiyo saddexda ku dhaawacaya ka naqdeen malaag xasan buulena dhaawacay eedasturni oo kale alxamdulilah oryaalkii kalaamelo ilaahay nabadani gudday wadadla ma jiraan intaas yaqaraxaas intaasaa daalkooda dadbada oo iska daadano badan oo shacabka badan naaragay
malaaq hoteelka laha weeraray ee mas-uuliyiin koonfur galbeed ilay ka sugnaayna mas-uuliyiin kale ka jiraan
hoteelka laba hoteel oo wada kala waaya hoteelka dayaxa kale yoona mas-uuliin ay deganaayeen hoteelka midasadku kalaya aynu u deganaayeen oryaalka dhaqanka deganaayeen suuliyaa deganaayeen marka shaqaya iyo dabiyo lay deganaayeen marka ilaa tumahooda bay ka deganaayeen tumankoodina shan waxyeela kudeerti lama dhimashay iyo saddex dhaawa iyo shanta gaadiyaala hoteelka kalena waxaa dad mas-uuliin oo koonfur galbeed badan iyo wasiire iyo dadka oo dowladda federaalka xildhibaana nabadiyo deganaayeen sidaas uku ku warqanoona wasadeenan insheena oo mustaadeeri xasan dowladda gudaha oga yaraa riskiseeyin cadarka marka unonaaseen meel kalena madeey wadnaysi hoteelki mas-uuliinaha alasiilaa hadda walaana baara kalma duhayna والله هذا الكلام ومنظر تحكم وتسوى تسلط من زيارة برمجية الشعب مرة تسوى معي عبد الله عبد الله عز وجل عبد الله يقول لها بودا مركا تبكي كثير يروح الطبري ما لا يستطيع تتزاول من بيت المكتب مسلمة كالبرة أمضاء بيت الدنيا من كحد مركا الطبري ما لا يستطيع beerka u dalbeedna waxaa waaye dardaar inuu qabay marka insha allahu tacaala gabar imaan ilaahay nagala suganayo